bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibyaal meel kastiisii ruugdan iyo si kastoon indheegahaytan walibaa hawada siin kulana hamiin fayle jimaa faylaha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale aysan ku dhugaysatan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii laku reeb hamiinka sabtaha hoydaasu jimaaniye bahaas qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay aboodile laku helaysan ka dheega doontan oo nin siinkahay waliba ku mid ahaa xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegday intiiyo haayan labaatan iyo sagaal qof oo ku tirsan dhaqdhaqaaqa shabaab haana si oo xukuumadda ka eedayta intiiyo ku dambooyeen qaraxii soobe ee magaalada muqdisho iyo diliil qorshaysan oo kadhihi magaalada muqdisho may sheeni in shirkii golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya laha ka hadal qaada arrintaas oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontan saas oo kale weliba aysan dheegi doontana madawiinaga maamulka koonfur galbeed shariif hasnow sheegeydan oo geedka hadaga ku jari madaxtooye cusub oo laka dhiisay magaalada baydhabo kureeda sidasana guuradiisa markii saacdo kooban iyo ku hersinyin maysheeni intiata madaxtooye cusub magaalada baydhabo hadaga lakuka jara maamulka koonfur galbeed maayha kulugu laabaday caasimadii dastuurka ka qornaaytay ee degmada baraawe oo ka barnaamijka kulanka warsan yaa ka dheegi doonta sidaas oo kale waliba barnaamijkuuna siinkahayna wasaaradda walbarashada iyo hay-adda aamiin oo geeg heliiska shal saxiixday magaalada muqdisho wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed waliba ku hadlay duqaymo ka dhigo gobolka shabeellaha hoose iyo shirkii ha ka gebagabaabay magaalada kismaayo kaasi oon dareeri wasiirada amniga maamul goboleedyada dalka maysheeni inti hadduu ku hadal wasaaradda amniga duqaymo ka dhigo gobolka shabeellaha hoose haana si oo dadka rayidka ah waliyeelo fara badan ha ku diras kulanka warsan iyo siinkahayn sidaas oo kale waliba siinkahayna wefdigii xasan cali khayre oo geeka ka wajahnaay magaalada baydhabo oo baaqadi sababtan baaqadi mayad kulanka warsan iyo kukabogada doonta wasaaradda arrimo gudo koonfur galbeed soomaaliya oo sheegday intiisu furuma doona shirkii golo deegaanka degmada berdaala laka dhisaaye sheegdayna in hata kulamo goonigooniyayo laweeladayd odayaalka dhaqanka iyo maamulka degmada berdaale qodobadaas iyo qodobo kale iyo barnaamijka kulanka warsan oo ku hooy ilaahay aboodila laku helka dheegi doontaan barnaamijka intiisa dareer walibaha siin saaray waana siinla dareerii doone anigoo ah maxamed aadan cabdulaahi maxmed soobaal dhinaga farsamadana waliba galanguyn ii sii doonay saaxiibkayga maxamed xuseen faliir b k a ka dhowaada markel iyo markale barnaamijka kulanka warsan hamiinama jimaa haweydaasuu khamiisniya bahaas taarigdan iyo ka eedanta tuman iyo lita bila nofembar sanadka labada kun tuman iyo toddobada wali dhugaysatayna qodobadii inkuu weynay barnaamijka kulanka warsan barnaamijka uu ka hoy ilaahay aboodila laku hel waliba siinla dareeriyahay waan hasiin saaray anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala dhinaga farsamadana saaxiibkayga b k u waliba hawada siinkulana hamiifayl aan ka horeen ku bilaabay xukuumadda soomaaliya wali sheegday anti labaatan iyo sagaal qof oo dhaqdhaqaaqa shabaab ka tirsanaayay oo waaniyo fulyeen qaraxyo iyo dilil iyo ka gobadan magaalada muqdisho isla maraxantaasna galanta ka hayaan shirkii caadigahay ogolo wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya maalin kasta oo khamiisyo iyo ku weeldhadaayeen magaalada muqdisho yageeg waliba shir guddoomiyaayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali khayre walina ku ka hadlena arrimo amniga iyo shirweynaga culimada iyo mashaariic la furo doona anku horeyntii wasiirka amniga gudo dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaale waliba golo wasiirada siiyey warbixin la xiriirta amniga iyo sidii amniga usugona sheegay intii hay-ado ammaanka iyo wadan howlgallo qorshaysan haana si oo uusan ka sheegay anti inka dambeyn laha ka afjari doona mise laha ka qobadi degmada afgooye dad uusa sheegay intii ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqa shabaab haana si oo tiradii uusa ka sheegay labaatan iyo sagaal qof oo ku tirsanaaya dhaqdhaqaaqa shabaab siduusa hadalkan dhiki markii shirkaha gebagabaabay waliba warfidiyeenka kala hadlay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya injineer yariisow uu sugana sharaxay shirkii geeka iyo qodobadii lanka hadli iyo walaaha kubahi shirkaasi marusar muusi ku hadlaay waliba hadalay isku mid tahay bismillahi raxmaani raxiim shirka golaha wasiirada ee caadiga ahaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre shirka waxaa looga hadlaya arrimo badan arrimaha tan kow waxaan warbixin ka dhegaysanay xisaabiyaha guud ee qaranka ee faadumo oo golaha ka siisay warbixintan iyo intii xilka la wareegtay wuxuu u qabsamay sida ay wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guudba uga wada shaqeeyaan ee dardargelinta ee dib u habeynta iyo maamulka iyo maaraynta maaliyadda oo runtii aad garanaysaan in horumar ballaaran laga sameeyey hay-adaha caalamka sida bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i m f-na ay ula shaqeeyaan wasaaradda iyo kaabayaasheedaba warbixintaas kadib wasiirka amniga ayaa laga dhegaystay warbixin ku saabsan xaaladda amniga dalka iyo waxyaalaha qabsoon wasiirku wuxuu sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada ammaanku ay ka fulinayeen degmada afgooye ay ku guulaysteen in ay soo qabtaan sagaal iyo labaatan qofood oo runtii ah dad lala xidhiirinayo kooxaha argixisada ah oo ay ka mid yihiin eedaysane aweys qadar axmed oo ahaa amiirka qaybinta howlgallada degmada afgooye eedaysane cabdulaahi maxamuud mukhtaar iley loo yaqaanay farsamayaqaanka qaraxyada oo gacanyaro u ahaa cabdiweliga sidoo kale waxaa ku jiray eedaysane saalax cabdiqaadir cabdulle oo ah madaxa lacagaha sakawaadka waxaa isna ku jiray maxamed aweys cali oo amniyaadka ka tirsanaa maxamed xuseen salaad oo yemeni loo yaqaana isna amniyaad ka tirsanaa maxamed cali xasan isagana amniyaad ka tirsanaa bakar maxamed yacquub oo isagana ahaa amiiniise ahna tashkiiliyaha dhallinyarada waxaa kaloo isna ku jiray eedaysane sakariya salaad maxamed oo amniyaad ka tirsan awees kamaal sheekh muxudiin amniyaad ka tirsan dhammaan sagaal iyo labaatankooda gacanta ayaa lagu hayaa waxaana socota baaris sidii loo horgeyn lahaa sharciga sidoo kale waxaa iyadana lagu guulaystay in gacanta lagu soo dhigo cabdiweli cabdi daa'uud oo horay dil ugu geystay marxuumka la yidhaha guuleed cabdiqaadir muuse sarkaalkan oo ka tirsanaa booliiska ahaana waaxda ilaalinta canshuuraha ayaa isagana gacanta lagu soo dhigay oo ku jira wasiirku wuxuu sheegay in hay-adaha amnigu ka go-an tahay in la dardargeliyo sidii muxuu ahaa amniga iyo nabadda looga shaqayn lahaa wuxuu ka digay dadka abuuraya qalqalka iyo been abuurka arrimaha amniga arrimahaas kadib ayaa wasiirka qorshaynta jamaal waxaa laga dhegaystay warbixin ku aadan mashaariic ay dowladda federaalku horey u dalbatay lana soo ansixiyey lana soo oggolaaday oo ay ka mid yihiin waddooyinka dhismaha waddooyinka qaarkood dhowaanna bilaaban doonaan waxaa kaloo iyadana jirto mashaariicdaas ka mid ah dhismaha hay-adaha dowladda oo ayagana ay caalamku naga ballan qaadeen oo ayadana meel fiican maraysa ra-iisul wasaaruhu wuxuu aad muxuu ahaa hoosta uga xariiqay muhiimadda ay leedahay dib u dhiska dalka si shaqo loogu abuuro dhallinyarada islamarkaana muxuu ahaa dhismaha hay-adaha ay muhiim u yihiin kadib wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ayaa laga dhegaystay warbixin ah in wasaaraddu qorshaynayso in la qabto shirweyne qaran ee culammada soomaaliyeed isugu yimaadaan magaalada muqdisho bisha disembar si loogala wada tashto kaalinta ku aadan culamaadudiinka doorkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo bacdama culamaadudiinku yihiin bulshada qaybeeda ugu muhiimsan sidii dowlad wanaagga iyo nidaamka dawliga loo gaarsiin lahaa dalkan doorashooyinkana lagala tashan doono intaas kadib balaa waxaa la horkeenay hindis sharciyeedka nidaaminaya naqshadaynta iyo magaalooyinka horumarinta dhismaha iyo maamulka dhulka oo wasiirka howlaha guud uu u soo gudbiyey dood kadibna golaha wasiiradu waay soo darsi doonaan kadibna isbuucyadii dambe ayaa la keeni doonaa si loo ansixiyo sidoo kale wasiir wasiirka dastuurka ayaa wuxuu ka warbixiyey shir shalay ay ku qabsadeen magaalada muqdisho oo loo yaqaano shirka siyaasadda loo dhan yahay oo hay-adaha dowladda dowlad goboleedyada iyo beesha caalamkaba ka wada qayb galeen taasoo ahmiyaddeeda ahaa sidii loo dardargelin lahaa nidaamka doorashooyinka dib u egista dastuurka federaaleynta dalka iyo xasilinta magaalooyinka laga xoreeya kooxaha argixisada shirkaasna wuxuu caddeeyey in si wanaagsan caalamku maanta diyaar u yahay in dowladda federaalka iyo qorshaheedii in lagu dhaqmayo taasna aan uga mahad celina beesha caalamka dowladda federaalkuna ay ka go'an tahay in howlahaas saas loo fuliyo shirka maanta golaha wasiirada intaas ayaa ugu muhiimsanaa aad iyo aad u mahadsantiin su-aal sax marka ay weydiisaan kaaga jawaab waxaas waxba kama jiraan wax been abuurka suuqa ku jiro miidiyaa la rabaa idinka inaad soo cadaysaan hubisaan see wasiir shir uga baxa wasiirka maanta shaqo ugu socday shaqa shaqa shaqo aaday see adiga ugu tuhmaysaa wasiirka ka baxayna aad si kale u fasirato dhugaystayaalkaas waliba hay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya oo ku hadlayay shirkigeeka ka qabsoomay magaalada muqdisho
afla specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmo wahado laantisna eegango aadaneegan baahanyi afla isbishaaristi hosbitaalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanayo aflaha isbishaaristi hosbitaal abshir i ijaaba eebigan hanin adeejiyo afla specialist hospital ini ilbaabadiis baydhowla ka ballaga idlay ku dhuuridii olool
weli waliba hawada siin kulana hamiin fayla weli dhugunsada aytana barnaamijkii kulanka warsan qaybadii hore anina magaagay socdaalu idaacadda warsan u siyeetu isiyeed dhibic lamana wali siin sahlay intiisiinu dhugunsataan adduunyada meelkastiisin ku roogdan waliba si toosan ninkula dareertana aalada satelliteka iyo live streamka walina sanglana jima fayla weli wali dhugunsada aytana barnaamijka kulanka warsan qaybadii hore madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan oo sheegeedan waliba xadaga ku jaray madaxtooyo cusub oo la kaweelay magaalada baydhabo xilli caasimada maamulka laga sheegay antiya eta magaalada barnaawe ee gobolka shabeellaha hoose oo maalintii shalay niyo deeren madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali khayre madaxtooyadan cusub oo si casri eelanka dhisi magaalada baydhabo waliba martigeliyi korte kumanaan qofa walina ku duwanta madaxtooyadii hore ee maamulkan ka shaqeeyey tan oo ku bedelan madaxtooyooyinka kiyaala maamul goboleedyada dalka shariif xasan sheekh aadan oo hada ku jarawka ku hadlay munaasabadaasi waliba usi sheegay intii bilow faylaata anti geed hoostiisa ku bilaabeen maamulka koonfur galbeed geekana marahay meelog inka damboy waana lunku baahanyi bulshada soomaaliyeed anti ka taageeran maamulka koonfur galbeed xilli sanad guuradii saddexaad use maraw shariif xasan oo sheegaydan marus meelasi ku hadlay waliba adaleysi ku mid ahay dalkan wali in tuugana ilaahay aan ku tuugana deganaansho iyo dowladnimo iyo horumar dhibaatada iyo abaarta iyo rafaadka ilaahay noobiye ummaduntan aha dhibooti ilaahay wali ku tuugana ini ummadoo anka fayla oo anka degan oo anka dawladaysan oo anka sharaf badan iniyo ilaahay kawaali ilaahay aan ku tuugana runtii in alla intii walkujeysati intii fikira kujeysati intii dhaqaalo geliidi intii walkudhisti intii fikirkii injineerkii walaa dhisi dhammaanti ciidanka mahanagaana mahad ilaahay iskule wayna rajeeyanaha ini oo lankacaaya dawladnimada meelfayla deertiya ilaahay ku tuugana runtii si badana lan ku hadali waktigana wakti salaadeedo waktiga hadal furinyo ma ah intii laku hadali iyo in lamid ah la qabo insha allah wali kalena ugu dambe si ficlan kuwad hadalo doonan wayna rajeeyayha waktigii lahamari walku taarikhaya doono wal sheega doono runtii waliba jeelinaha aha wal alla walaay lahamari in laku faa'iidaysada walaha ti la roogona wan laka qobsado yaa rajeeyana adduunka waliba baan kaxumaha walaay lahamari haddii la ogaado waayo marka way rajeeyana in walaay lahamari la ogaada wali faylaha in lakulubaha inti xumahaytin laisku tuuro oo inti fayla lakadayda inti xumna laku tago un maamul goboleedku wali in rajeeyana dawladnimo way rajeeyana odayaasha dhaqanka anka weynayaan odayaasha dhaqanka hore wayba ka fikiraynaa kontimeeyadii ini federaal la nagada wayna ku aragaayanaa ummaduhuna soo degayna inuu dhammaanteen iyo sidaanka fayl oo dawladnimada laka nagada koro biidn illahi alkariim waana aragnay hadda maamulkan bilaawshi iyona ini maamulada la fidiyo oo caasimadii laha ku tabo gobolada la kooyo gobolada degmooyinka ngudbiyaan degmooyinka dugooyinka ngudbiyaan ilankii tuulo degan ilankii caasimo degan dhammaantii owlaadiyo iskoolan helaan biyo nadiifayna helaan caafimaadna helaan runtii tan la weydiiyo taasu taasina waa kawada shaqeeyaana biidn illahi alkariim wayba rajeeyay dadweynaha reer koonfur galbeed dhammaantiyo inuu federalismka walayoona wilisho ka taamayagu inuu federalismkiyo gacansiyaan dawladdiyo la shaqeeyaan maamushoo la shaqeeyaan xaan dawladiidka oona dhibaatayna meeloon kuwada jeesana xaana shay waliba eedan in dhibaatayn dadka dhan weli geliyana xabso kor ku furan ummada geeka lanqoo bannaan roogo oo xuriyad qaba majar haabyaraato ma jara jiiditeeda dhan hirinyi jiid mal mara kora meelna seedo kor ma jarta degmo degmo gudubaas ma jarta gobol gobol gudubaa ma jara saas dartee weliba ummado xabsi ka jara ummaddu inay ku codsadaan dadweynaha qeybasha shaldun reer koonfur galbeed inay reeriyadu isku tuuraan haadhow la diidkana meelaan ku geysada marka maqrabka fadlishay salaadan tukuna iideeda mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gurigana kheer i barakin radeen salaamu calaykum
omo nadiif basura abo geedka dhardhigo waa isdaarteemaad waslaha karti adigoo jadiidka intaalki warti may wala deereey lukudhidhi waa musmama jarmay ma hindhoo ku jirinta dharka kii keena dhig
wasaaradda walbarashada iyo hay-adda aamiin waliba geegishal saxiixdana heliis wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan waliba heliis magaalada muqdisho uu isaga la saxiixday mas-uuliyiinta hay-adda gargaarka degdega ah ee markaasi ka howlgalaas magaalada muqdisho heliiskan wowse dhikaay intii tababar la sii bahda walbarashada si markaasi in badbaadiyaan dadka dhibaatada ku deerta dhibaatooyinka mararka qaar kooyow iyo sidaas oo kale mararka qaar wala ka dhigo magaalada muqdisho heliiskaasi kureedda mas-uuliyiintii meelasi ku hadalay weliba hadaladii ku mid tahay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay saaki in amiin ambulance iyo wasaaradda waxbarashada aan isugu nimid xarunta wasaaradda waxbarashada Eh, maanta kulankeena wuxuu ahaa kow horto eh, amiin ambulance waan ognahay eh, dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar in eh, shaqo weyn ay ka qabteen markay noqoto xagga gargaarka degdega ah oo dad badan oo nafsadooda khatar ay ku jirtay eh, ilaahay gacantooda iyo dadaalkooda laga yaaba inuu ku baajiyey eh, nafsadooda ay ku badbaadeen Eh, annagana haddaan eh, anoo ku hadlahay magaca xukuumadda iyo ma arkaysa wasaaradda waxbarashadaba horta mahad weyn aan aan u celinayaa arrintaas oo ma arkaysaa ay ka qayb qaateen labo taasna waxaan ka barannay eh, cashar oo aan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo eh, in maadaama aan ku nool nahay watan waddan ma arkaysaa eh, eh, khatarihiisa ay aad u badan yihiin eh, aan rabno in ma arkaysaa keliya aanaan eh, mar walba aan jawaab ka bixin markii wax dhacaan kadib laakiin aan rabno tallaabo inaan dhowr tallaabo inaan hore u qaadno oo aan samayno preparedness ama ka hortag marka arrinta khaasatan eh, gargaarka degdega ah oo maadaama aan annaga eh, aan maamulno iskuulo badan oo mar walba caruur number aad u badan meesha ay joogaan laa samax allahu ilaahay ma qadar haddii ay dhibaato dhacdo in si ma arkaysa eh, degdega aan isaga kaashan karno Eh, annaga khaasatan eh, wasaaradda waxbarashada arrintaas aadaan wacyigeena oo uu kor uga qaadan yahay Eh, manhajka waxaan ku soo darnay eh, sidii eh, ardayda iyo macallimiinta iyo eh, iskuulka oo idin looga wacyigelin lahaa haddii lacalla laa samax allahu ay khataro dhacaan sida ma arkaysaa eh, waxaan looga loo loo gargaarka degdega ah khaasatan loo samayn karo taas waxaan rabnaa inaan eh, si fiican sii kaashanno oo eh, aan ku darno haddii ilaa yidhahdo mustaqbalka soo socdo eh, maalmo gaar ah oo iskuullada macallimiintooda u idil eh, ardayda jaamacadaha iyo ma arkaysa macallimiinta jaamacadaha wax ka baro aan arrinta ku wacyigelino aan barar gebigood gargaarka degdega ah si markaas iskuul walba eh, mar walba uu u joogo eh, qof arrintan ma arkaysa ama dhowr qofood oo arrintan si fiican u fahansan oo xirfadaasna leh oo haddii ma arkaysa wax yaroo eh, khatare ay yidhaahdaan wax qofka si degdega loogu badbaadin kari lahaa waxaas garanayo ardaydana ma arkaysa eh, wacyigooda oo kor ugu dhisan yahay marka waa ku faraxsanahay amiin eh, ma arkaysa ambulance inaan ma arkaysa heshiis aan maanta meeshan aan rabna haddii laa yidhahda inaan ku samaysano wasaaradda waxbarashada iyo iyo iyo amiin oo iskaashi ah kaasoo ma arkaysaa eh, ambulanska iyo iyo iyo iyo wasaaradda iyo khaasatan iskuulladeenna aan rabno inaan ma arkaysaa eh, eh, arrintan eh, servicekan ama khidmadan aad haysaan aan ka faa'iidaysan anigana xaggeenna haddii laa yidhahdo waxa lagu xii- eh, karaankeenna aan ka caawin karno markay noqoto eh, eh, eh, staafkiina oo khibradooda kor loo qaado ma arkaysaa tababarada oo xagga waxbarashada viewgeeda eh, laga laga hagaajiyo ama aan aan taas idinkala shaqayno marka taas uu uu ku saabsan yahay eh, heshiiskeena maanta Eh, horta kani waxaa waaye waa kii ugu horreeyey waa heshiis isfahan wax la yidhaahdo ama ma arkaysaa document of understanding aa la yidhaahdaa isfahanka marka wuxuu keenaa horta kow eh, amiin hortii annaga haddii eh, ma arkaysaa wadahadalla noo soo socday eh, muddo dheer waxaa naga soo dhex galay arrintii oo eh, dhacaysay eh, afar iyo tobankii oktoobar laakiin ka hor u ahaa qorshahan inaan intaan isku imaanno aan heshiis isfahan aan samaysano markaa detailska iyo heshiiska qaabka u noqonayo iyo sidaan u wada shaqaynayno kaas waxaan ka samaysanaynaa document kale oo markaas aan aan aan wada siixayna laakiin kan wuxuu ahaa isfahan inaan isku raacno horta ujeedooyinka iyo principleska in ma arkaysa aan wada shaqayno ayagana ay ma arkaysaa servicekan iskuulladeena haddii laa qadarlah ay wax ka dhacaan markiiba si deg deg ah ay na siinaayaan anaga ahmiyaad oo khaasatan iskuulladeena ay siinaayaan anagana siyaabo gaar ah oo kale aan isaga warhaynayn wixii aan iska kaashanay marka heshiis oo iskaashi ah laakiin isfahana oo guud waaye Eh, horto dhacdo walba markay dhacaan waxbaa laga bartaa ya marka waxaa waaye haddee horto eh, dhacdadii dhacday afar labaatanka oktoobar way naga soo dhex gashay laakiin ka hora horta aan hawshan aan aan aan isla soo wadnay aan rabnay inaan aan eh, amiin ambulance iyo annaga iskuulladeena markii aan kusoo darnay manhajka eh, sida loo handhalgaraynayo ama loo maaraynayo khataraha eh, eh, haddii lacalla ay ay wax ka dhacaan eh, iskuullada aan maamulno oo number aad u badan oo ciyaal ay joogaan Eh, taasoo ay ka mid tahay eh, ama waxbaa ku dhacay miina miina ku dhacday ama si kale ama iskuulkiaa soo dumay ama waxaan rabaa inaan aan ku wacyigelino ciyaalkii taas marka waa muhiim inaan ka fekerno qaabkii aan u heli lahaynay cid waxaan ayadana ma arkaysaa eh, si khaas ah uga shaqaysa ama gargaarka degdega ah ku mashquulsan marka waxaad waxaan muddo soo socday laakiin ma qadarmin in ma arkaysaa maanta ka hor arrintan aysan dhicin marka tii ka dhacday octoobar eh, labadii labadii eh, dhacdo isku xigtay oo dhacdayna oo number aad u badan oo dad ah eh, aan ka xunnahay in ay ay ku geeriyoodan ayadana way soo dedejisay oo waxaan waxaan kasii baranay in aan aan hore usii kaxayno waxaan
آه بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan idaacadaha kasoo qayb gala aad baa mahadsantihiin maadaama annaga xag aan dadka aan dhaqaalaha ugu badan ka helno amana caawiya amana taageera yihiin arday macallin iskuul iyo jaamacad haddana wasaaraddii ay mataqaanaa ay u helan tahay aad baan usoo dhaweynaynaa innagu waana rabti ka mahad celinaynaa waa dareen laga rabo qof kasta oo soomaaliya inuu muujiyo waa wax qof kasta u baahanayo ambalaasta waxa weeye qof qarax ku dhaca kaliya uma baahnayo qof kastoo ama hooyada uurka leh ilmaha shumaaya qof kasta oo caafimaad darri hayso ayaa u baahan marka waxaan runtii baaqa aan jiidana waxay tahay inuu qof walba oo soomaaliya inuu ka qayb qaato barnaamijkan dhinaca kaleeto waa in guri kasta ama qof kasta u diyaar garoobo ama gurigiisa uu yaallo emergency kit oo haddii qofka midiyar ay sarto dhii ka yimaado aan la dhihin isbitaal loola carro waa inuu qofku isxallin karo marka runtii idinkana waa idinkaga mahad celinayaa wasaaraddana waa u mahad celinayaa Eh, staafka aamin aan balansanahay sidoo kalete aad iyaan ugu mahad celinayaa
daarudawa hosbitaalnimay
waagaag dhegaystayaal weli weliba noola dareertanay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wali haniin dareere wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed waliba ku hadlaya duqaymo ka dhigo gobolka shabeellaha hoose iyo shirki magaalada kismaayo hanka gebagabaayo wasiirada amniga maamul goboleedyada dalka ka jara iyo dowladda federaalka soomaaliya kacaasoo diiradda la ka saaray sidii lan xoojii lahay mise lan dhisi lahay ciidan booliis gaaran ah maamul goboleedyada dalka ka jar dhugunsidayaal jimaafail iyo markale hawada siin kulena waliba dhugunsidaytani idaacadda warsan ee magaalada baydhabo anin magaagay socdaalu idaacadda warsan uu wali noola dareertani siyatu isee dhibic lama aalada satellite-ki live streamka saaxiibka saaxiibada farsamada barnaamijka kulanka warsan nasiin farsameeye maxmed biike wafdigii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ha ka wajahanaya magaalada baydhabo xarunta gobolka baay oo baaqdi iyadoo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay geeka lakafadaa intiusadera ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidii shirkii khamiislo ankafuramo golo wasiirada dowladda federaalka magaalada baydhabo kaasi oo waana shir godoomi lafadaay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka goobrown kuhada madawiinaga maamulka koonfur galbeed iyo geeka baaqdi yeego inta badan lan aanaya hay-antiya jarti xaalado adag oo ra-iisul wasaaraha usukahaysada magaalada muqdisho shirkaasi uusan baaqdi balse ilahiyo heli idaacadda warsan waliba xaqiijiyaya intiusa jara xeelad kale oo arrintaasi ku duwan walina welina hanan bandhignay saxaafadda walina la xiriirtay idaacadda warsan si arrintaasi walan ku ogaata afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane nuuridiin gacma dheere uu sugana faahfaahin ku bi walowsan baaqadi shirkaasi balse ma sheegna arrinta saxaafadda iyo qortii oo hayti in khilaaf jara in la kooyo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay laakiin afayeenka iyo arabjii ka adkeeye anti injarna wal khilaafe laakiin xaalad oo degdegnagati daraadiya shirkaasiusan baaqdi dhinaga kale waliba isu ku hadlay sanad guurada maamulka koonfur galbeed ee lansuubyow madawiinaga maamulka koonfur galbeed shariifa sanow sheegeedan xilli geed hoostiisa ku qaadi maamul goboleedka koonfur galbeed geekan usu deersii meeliinkadi damboytay ee lagu fadaayay dowladda waraysigaas waliba idaacadda warsan siiyey afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed xilli geeka madaxtooyada koonfur galbeed si un walanku ogaana amuuradaasi oo amuuro kale una ankaseeni waliba hadla isku mid tahay aad ay u mahadsan tahay socdaal adig iyo idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidaad sheegtay dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay halkan ku casuumtay mase martiqaad ahaan oo sharaf ahaan ay u ahayd halkan inay ka dhaco shirkii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya sababo jir awgeed buu u baaqday insha allah hadduu ilaa wixii faahfaahin dheeraad aan hadee dowladda wada jir ah baa laga bixin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo laakiin waxyaabaha ay isla dhex marayaan shacabka soomaaliyeed iyo meel walba ay joogaanba taasi waxaan xaqiijinay inaan waxba ka jirin inay tahay baaqasho sababo jira ogaawood laakiin dowladda koonfur galbeed dib ay uga hadli doontaa waayahay maylan sababay baaqishadan ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada hadda wax sababa hadda aan u hayno ma lahan laakiin wixii su-aale anagu dhankeenna ah oo anagu dhankeenna waan diyaarin wax walba wixii su-aale dhankeenna anagu waa ka jawaabi karnaa laakiin wixii dhankoo xukuumadda ah insha allah waxaan filayaa waxaa ka jawaabi doona xukuumadda federaalk soomaaliya waayahay sidaada la dareerto ee koonfur galbeed wali gallay diyaar garowgii inka dambooyey ee lahaka dhawaayay golaha wasiirada maalintii shalay wali ko ay xubno ku dareera ee xafiiska wasiirka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo madaxtooyada dowladda federaalk ee soomaaliya ma is er koro ee khilaafkooyay dartiye arrintu un baaqati mooye ee sababo dhanka federaalka ee manbaacan
waad aad baa umacsan tahay su-aal aad u habboon weeye oo lasweydiinayay ma jirta wax khilaafa ka dhexeeya xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya sidaa wada ogsoon tihiin ra-isul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminaya baa tagay shalayta magaalada baraaba ee xarunta koonfur galbeed soomaaliya siday u hindhahindhayaan iyo horumarka halkaa ka socdo wayna soo arkay wayna ku riyaaqeen wayna aad bay usoo dhaweeyeen insha allah wax khilaafa hadda jira anagu waxaan ku cadaynaynaa wax khilaafa inaysan jirin oo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya ka dhexeeya laakiin sababo jira awgeed buu u baaqday insha allah madaxda sarena way ka hadli doontaa hadduu ilaa yidhahdo madaxda dowladda federaalkana taasna way ka hadli doontaa dhankooda deegaanadan koonfur galbeed markii laku hadalow dhaban wali jare ee munaasabadii tuman iyo toddobada bila nofembar ee maalintii la aasaasay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo majaraha anhay shariif xasan sheekh aadan diyaargarow noocaasi ah maamul goboleedyada markii ee lama bilood ku dhimanta way jaray social media in laga taageero maamulka calamadiisa la hadhi ka sawiradii hogaamiyey inka horreeyey ee maamulka dhidibada induuga ee la hadhika maysinku horteegin ma shacabkii isin calaaqaad siinku dhaxayne mise wali jiro arrimo kale
arrimo kale jirta ma lahan dhanka hadda bulshada iyo dhan walba insha allah wixii hadda karaankeena waanu qabanay waxaad og tahay inaan nahay maamul curdun ah maamulka curdunka ah markuu waxyaabo badan bay insha allah wax walba waa lala qabsan doonaa cunuga markuu dhasha waxaan u malaynaya fadhi baa la baraa intuusan socon ka hor wuu dhacdhacayaa waxaan ku jirna anaga xilligii dhacdhicitaanka marka insha allah wixii hallaabo mise qaldamo dib baa loo sixi doonaa ummadda reer koonfur galbeed ee guud ahaan iyo gaar ahaan reer baydhabo waxaan ugu hambalaynayaa arrintaa munaasabadda waa munaasabad ay leeyihiin shaksi gaara ma lahan tiim gaara ma lahan waxa munaasabadan wadalah waa ummadda koonfur galbeed soomaaliya ku abtirsata marka inay weyneeyaanna waa waajib wada saaran oo dhammaanteena ina wada saaran marka insha allah meel walba inay iyagu ku dagaalamaano oo codkaada codkooda ilan codka hadalkaada hadalkaada baa layidhi kun qof buu kaa celiyaa afkaaga ayraadi gacantaadan hal qof bay kaa celisaa marka inay iyagu aysan aamusnaan marka ay kacaan dhan wal meel walba ka hadlaan marka waxaan dhihi lahaa hadalku ertan baa hiilo galaya afku habowgan habshan saara hisaab langa ma hilmaantena ama howlay taawiyata hore way anka dhawaajiday in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo madawiinaha koonfur galbeed shariif xasanow sheegeedan ee ka kulmeen degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo caasimadii koonfur galbeedna ah ee siwiinna meelesilahanka dhawaaya lahaska afkaasi warbaahinta qaarna wali kura haytay in khilaaf kaba meelo ku kooy ee ku reedna reedan dhiyowka ra-iisul wasaaraha iyo wafdigay ee sabab un eta
taa horaan kugu xaqiijiyey wax khilaafo hadda jira oo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ka dhexeeya ma jiraan wada shaqayn hooseba ka dhexayso ummadana aad bay isku jecel yihiin dad wada shaqeeyey oo soo wada shaqeeyey haddana wada shaqayn doona wey shaqo badan baa inoo taalo oo waana wada qaban doona hadduu lahaada shacabka dadka barobagandada meelaha social mediaha ka baafinaya waxaan u sheegaynaa inay ka waanta waa arrintaa dowladda federaalka soomaaliya waa dowladdii soomaaliya madaxda ka ahayd annaguna waxaan qayb ka nahay dowladda federaalka marka cunugii waxaan u malaynayaa waalidkiisa waxaan u malaynayaa waa inta badan isma qabtaan hadday isqabtaan waa la xaliyaa hore isku qabteen waa la soo xaliyey isqabasho dambe insha allah ma imaan doonto horumar iyo waxaan ku noolaan doonaa iyo nabadgelyo iyo sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka nimanka hooy iyo hargardiidka la yidhaah nimankaas sidii dagaalkooda loo dardariilin lahaa waa hadda lagu jiraa taasaana hadda muhiimadda ay tahay waxa weeyaan dagaal baa noo yaalla wax khilaaf hadda maba imaan karaanba dagaalka noo yaallo keliya unba hadda laga wada tashtay waana lagu dhaqaaqi doonaa hadduu leeraa amarka dowladda dhaxama ka soo bixi doonaa dowladaha hoostagana insha allah way fulin doonaan markii dhinaga kale un hakunagan ee koonfur galbeed wali la aasaasay bili nofembar tumun iyo todobadii labada kun tumun iyo afartii maalin isniin ah hatana wali hani beegana mise sacdo kooban yo er korna ninku dhimana sanad guuradii maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee afhayeenkii dowladda eta may ku xasuusadaas koonfur galbeed markii lagu hadalo maasha allah sideedaba waxa weeyaan waxqabadka dowladda koonfur galbeed soomaaliya wixii hore u jiray oo maamula soo maray deegaanadan waxay qabteen waa la ogyahay dowladda koonfur galbeed inteeda dhisnayn waxay qabatay waa la ogyahay anoo kow iyo laba dhahaya markay dowladda koonfur galbeed sidaa sheegtay la askumay oo la aasaasay waxaa lagu shirka ugu horey lagu qabtay waxayd geed hoosii geedkii hoostii lagu qabtay maantana waxay leedahay madaxtooyo xafiisyo waxay leedahay guri marti daban dhiniga kale markii lagu hadalow koonfur galbeed wali lata dad oo ama malaayiin qof wali maskahadiyo urdunka ee waan laka naqshadeeyey in koonfur galbeed hanaa socodke inta badan uusayko dadyarka kooganyin dhiniga kale markii aad warfidyaanka la hadalaasuna way lakii tilmaamay inaada tahay mise ada qof dhashiikawedeeda amal adan hadalaas sida qolooyinka siyaasad ahaanaasin ka horjeeda marka afayeene maykii qasbi inaad kubad arantihayti afayeengnimo oo aada gala dhinagii wasaaradda amniga taas aniga horin ma galin saad sheegtana maxay ahayd dadka way dhihi karaan waxii wax hadal waa la dhihi karaa laakiin amni waa amni amnigii ayaa wadankan wasaarad amni buu leeyahay taa wasaaraddii wasiir baa jooga wixii amniga asaa lagala hadla anigu maba ka hadlin wixii amni ah tan kale waxyaabaha markaan hadlayno oo aan rabno inaan dadka wax gaarsiino dadina waxaan u malaynayaa si quman baan u gelinaa dadina waxaan u malaynayaa si waxaan u gelinaa maxay ahayd aad u muhiimsan marka waxaa muhiimaddeena ah oo annaga muhiim noo ah keliya inaan shacabkeenni aan wacyigelinno waxna ka dhaadhicinno waxaan u xilsaarna waxay tahay wacyigelin wada shaqayn in la wada shaqeeyo oo aan wax wacyigelinno intaa weeyaan macnaheenu ma ahan inaan anagu dad la dagaalamayno shacabka dalka kan waa la wada leeyahay cidina gaar uma lahan adigu waa leedahay shacabka way leeyihin anagu waa leenahay waa in marka gacmo wada jir bay wax ku gooyaan marka gacmo wada jir baan leeyahay anka dambeyntii manku kasaas shariifasan waa kuma shariifasan
madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan waxaan u malayna waa rugcadda siyaasi ah in badan siyaasaddu kusoo dhex jiray dhan walbana soomaaliya ka yaqaano cidii taqaano baa taqaano insha allah waxqabadkiisana haddee nin qofkii arkay baa garan kara marka waxaan dhihi lahaa nimiyo aan isla fahanno howsha tani
wudusidi halkaas waliba ay afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane nuuridiin gacmo dheere oo waraysi si ay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
lankabaar mooge qarbag biyooshay haddu quluwad madow qaldinya saxnya qumnya weelnya may laka qiyaasayxaajiyow adii baharto inti dabeel koraadii i dubaysay injeede danseeha ka galay imboqohoota dibadeed
weli walinoo dhugeysaday tani idaacadda warsan ee magaalada baydhabo oo barnaamijkana uu ku waliba siinsaaray waana siinle dareeriyay anigoo maxamed aadan abdullaahi maxamed soodaale dhiniga farsamadana waliba galanguin isiyaaye saaxiibkayga maxamed b k walina mahadnaqaane dhugunsidayaalka qiimo iyo qadarintanoo mudan ee noo dhugunsidaay hawada idaacadda warsan iyo haan aalada satellite iyo live streamka adduunyada meel kastiyo noola dareeran waliba lena jima fayle dhugunsidow fayle barnaamijka kulanka warsan dhugunsadayaal walibaan in dareere waraysi qiimo badan oo wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya iyo ku kahadle duqaymo kadhiyo gobolka shabeellaha hoose laakiin wali ku hormaraysiyaane wasaaradda arrimo guda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wali sheegday intiisu furumi doona shirkii dhisowka golo deegaanka degmada berdaale ee gobolka baay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo gudo iyo reedan heliisyowka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xuseen cali macalin oo mardhow ay tahay la xiriiri idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weli uuse sheegay antigeeki iyo shalay iyo la kulmeen madaxda maamulka degmada berdaale ee gobolka baay sidaas oo kalena iyo la kulmeen odayaalka dhaqanka waana liska afkasi sidii lan furulaay shirweynaga la kadhisow golo deegaanka degmada berdaale ee gobolka baay mar uuse arrimoogaasiyo arrimo kaliyin ku warami wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane xuseen cali macalin weliba hadaladiisu ku mid haye waa ku dhawaha idaacadda warsan socdaal adana waa ku salaamaa maanta waxaan joognaa degmada berdaale aan soo booqanay waxaan ka wad maamul usameynta degmada berdaale aan ku guda jirnaa waxaad faahfaahin iga siistaa marka ugu horeeya yaad la kulanteen maxaase ka socda degmada berdaale degmada berdaale hoola culusa ka socdo oo sida maamul loogu sameyn lahaay oo dadka maamul ay dadka dhan u dhan yihiin oo dadka ay doorteen oo gacantooda ay ku samaysteen meelihii hore ay ka ahaan jirtay guddoomiyaha degmada in la magacaabo iyo maamulka intiisa kale hadda waxaan rabnaa degmada berdaale dadka degan deegaanka degmadan berdaale iyaga inay isdoortaan waxaan la kulanay odayaasha waxgaradka aan la kulanay waxaan la kulanay siyaasiyiinta jooga degmada berdaale waxaan la kulanay maamulka degmada berdaale marka howlaha si habsami leh ay u socdaan odayaasha odayaasha dhaqankana waxaan ka codsanaynaa meel kastoo iyaga ay joogaan inay nagu taageeraan sida degmadaasi maamul oo oo cadaalad ah oo iyaga ay doorteen loogu sameyn lahaa waa degmo weligeed golo deegaan aan loo dhisin ee imikana waad ku sugantihiin odayaashii baad kulan la yeelateen maamulkiina kulan baad la yeelatan maxaa idinka soo baxay kulamadaas dadka sida dadka waxay ubisan yihiin in inay doortaan guddoomiye iyo iyo maamul in loo sameeyo waa ubisan yihiin odayaasha deegaankana si fiican aan ula hadalnay inkastoo weli oo dadka qaarna weli aan la kulmin laakiin odayaasha deegaanka iyo maamulka degmadaba si fiican ayay noo soo dhaweeyeen dadkana aaday ugu helan yihiin in maamul oo doorasho ah oo qof iyo codkiisa ah meeshaan laga hirgeliyo waayahay marka degmada xuduraa hore usoo dhisteen ee iminka waxaad ku sugan tihiin ee degmada berdaale degmada berdaale marka maalimihii aada joogteen sidaad ii xaqiijisay waxaad la kulmayseen odayaasha iyo maamulka ma la kulanteen shacabka laftirkooda ma weydiiseen in xilligan ay qabaan in loo dhiso golo deegaan waa weydiinay shacabka waa la kulanay si gooni gooni ah odayaashana waa la kulanay odayaasha dhaqanka ee degmada berdaalena waa la kulanay waxaan kaloo la kulanay maamulkaa la kulanay shacabka aad ayay ugu heelan yihiin dad iyaga ay doorteen iyaga ku matelo degmada berdaale inay in loo dhiso aad ay ugu heelan yihiin waa mar badanna waa naga codsadeen insha allah hadduu ilaahay na soo gaarsiiyey sida uu dhaqsiyaha badanna waa shacabka rabitaankoodan ku shaqeynayna waana loo dhisayaa yaa gacan idinku siinaya ee dhismaha ee dawladaha hoose marka laga hadlayo ee aad bay u adag tahay hanaankan maamul goboleedyada ay qaateen marka loo eego dhanka dhis wax dhisidiisa aad bay u adag tahay ee golaha deegaankana waad la socon kartaa in dhibaatooyin kala duwan ay ka imaan karaan yaad la kaashinaysaan waxaan la kaashanaynaa siyaasiyiinta degmada berdaale iyo waxaan la kaashanaynaa odayaasha dhaqanka dawladda federaalka xitaa qeyb ay ka tahay marka waa qayb aada u weyn oo meelo badan ku xiran waayo goorme la filaya markii inuu dahfurmo shir weynaha aad ku dhisaysaan golaha deegaanka degmada berdaale hadda waa waaba dahfurnay hadda waxaa noo dhiman kaliya in oo ergidii iyo dadkii oo dooran lahaa inay meesha yimaadaan marka iyaga iyadana hooshaasaa ku guda jirna hadda sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabnaa inaan dooro ergidii xareyno oo doorasho ka qabano kadibna guddoomiyihii la doorto iyo in la doorto xubintii oo golaha ka mid noqon lahayd kadibna in guddoomiyihii la doorto marka howshaas hadda waa ku geli jirnaa dhexdaan ugu jirnaa waayahay shirka markii uu furmo kadib waxaad sheegtay in erga aada soo xulaysaan ergada imisay ku koobnaan doontaa ergada waxay ku koobnaan doontaa calaa qof shan calaa xildhibaankiiba shan erguu leeyahay toban erguu leeyahay aad dooranayso marka qofkiiba toban qof aad dooranayso oo ergada ka mid ah waan gartay tirada guud ee ee ergada wax dooranaysa ee imisay noqon kartaa dhinaca kale imisaa laga rabaa golaha deegaanka ee degmada berdaale kow iyo labaatan qofaa laga rabaa labaatan iyo kow qofaa laga rabaa een, degmada berdaale golaha deegaanka xudur waxaad ka soo saarteen liis ka kooban laba iyo labaatan xubnood degmada berdaale maxay kaga duwan tahay xudur degmada berdaale waxay een, xudur waxyaabo badan ay kaga duwan tahay marka iyada labaatan iyo kow ay- ayaa isla qaadanay in laga dhigo طبعا آه، dhibaatooyin fara badan aad kala soo kulanteen ee degmada xudur dhismihii golaha deegaanka waana degmadii ugu horeysay ee koonfur galbeed ay ka hergeliso golo deegaan ee abashooyin fara badan baa jiray far badan baa laidinku fiiqayay ma laga yaabaa inay kasii durto ee degmada berdaale wax badan aan ka qaadanay degmada berdaale ee ee deg- xudur aan dhahay degmada xudur wax badan aan ka qaadanay een, een, een, hadda een, experience badan aan degmada xudur ka qaadanay hadda degmada berdaale sidii khibrad ee, uu aqoon- khibrad badan aan u leenahay degmada Xud- berdaale ma dhacaysa taas oo kale inay inay soo noqoto shirkan waxaa la rabay marka aad soo dhistaan degmada xudur inaad eh, ku xijisaan ee degmada ceelberde ee gobolka bokool labada degmo ee gobolka bokool si dardarle aad kusoo dhistaan maxaa hakiyey degmada ceelberde ee ee maamulkii laga dhisay ama golihii deegaanka ee lagu dhisi lahaa wax hakiye ma laha degmada een, ceelberdena hadda wax ah, hakiye ma laha la- een, ma- maadaama oo xoogaay anaga eh, degmada berdaala haddana door bidnay de- degmada een, ceelberdena waa la tegayaa muddo dhow howsheedana waa socotaa iyada laftigeeda laakiin dib in inaan ufiirsano oo kadib aan tagin saasaa go-aansanay shiraaba ka furteen oo dib u heshiisiin ah soo lagama yaabo in caqabado iyo ulees kala duwan idinka soo wajahay oo laidinkaga awood batay kadibna aad kasoo tagdeen oo farihiinaba aan ku jirin degmadaas maya maya maya maya degmada waa ku jirtaa faraheena waa ku jirtaa dad anaga naga mid ahaba hadda jooga degmada een, waana socotaa oo laheeda insha allah saac- een, muddooyinka eh, dambe markii berdaale laga farxasana waa waa toosaa iyada uu guureynaa degmada ceelberde waana la dhisayaa wasiir eh, daban dhibaatooyin kala duwan marka laga hadlayo ee dhismaha maamulada eh, waxaa lagala kulmaa ee dhibaatooyin kala duwan waxaa tahay qof aada u da-yar ma xamili kartaa ee dhibaatooyinkaasi iyo eedeymaha dusha lagaa saarayo ma difaaci kartaa maalinta berito haddii ay qabsoonto doorashooyinka eh, golaha deegaanka ceel berde iyo degmada berdaale oo imika aad hadda eh, kusimihii wasiirka aad ka tahay wax is eedeynaya ma jirto deg- degmo kasta dadkeeda wax dooranaya anaga ka wasaarad ahaan aa- aan wax ku leenahay maahe qof waliba anaga gudoomiye anaga aan magacaabeena ma ahan dadka degmada degan een, een, berdaale dadka deganaa dooranaya ergada iyaga ay soo xushaan ay meesha keensanayaan iyagoo in- oo ujeedo ay dooranayaan gudoomiye waxa anagana kor joogto bisaan kana wax oo oo- ee cabasho ee kale ka imaanaysa ma ma jirto waxaa la idinku riixayay eh, maamulkii degmada kool inaad gadaal ka riixayseen eh, qofkii aad rabteen uu soo baxay dhinaca kale c r d oo idinla socotaa ee ciideen dusha looga tuurayay in qof eh, gudoomiye ku-xigeenka eh, awood lagu soo celiyey oo dadka aanu rabin intaasi oo dhan waa ay jiraan marka soo ma aha eh, soo mas-uuliyadeeda ma qaadi kartaan eh, wixii ka soo baxo meelahaas maya maya wax oo gadaal anaga aan ka riixayna ama c r d iyo waxaas ma jirto gudoomiyaha bakoolna een, dadka deegaanka doorteen midka ku xigana dadka deegaanka keensadeen afar sano oo isaga mutadabacnimo uu shaqaynaya dadka deegaanka jecel dadkaas haddana mar labaad iyagaa soo celiyeen
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أرولا أبيوك حفيزة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istariiha arwadii liin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowniinkoytay alaab wareeg wayku oombahi إلا وليجيد
dhegeystayaal qiimo iyo bedelintan ummadan weli waliba dhegeystayaashana barnaamijka kulanka warsan wali san lana jima fayla hamiin fayla wali hasdeednay qaybtiin ka dambeeyay barnaamijka kulanka warsan wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed waliba ku hadlay duqeymo ka dhiyo gobolka shabeellaha hoose iyo shirkaanka gebagabaabay wasaaradaha amniga maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka magaalada kismaayo cabduqaadir cabdiraxmaan cali cabduqaadir baraf wasiiru dowlaga wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo rooga magaalada kismaayo iyo waliba waraysi gaara siiye idaacadda warsan wasugooniku ka hadalay shirkii amniga ee ha ka gebagabaabay magaalada kismaayo iyo qodobadii ha ku bahi saas oo kale waliba un wal ku weydiinay dagaalada iyo duqaymo ka dhiyow gobolka shabeellaha hoose walayo kula dareera wasiiru dowlaga oo arrimahaas iyo arrimo kale ninku warmi waliba adilaysi ku mid tahay aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa idaacadda warsan maadaama ay aad u jeceshahay shacabkeeda soomaaliyeed iyo khaasatan dowladda koonfur galbeed soomaaliya wacyiga ku jiro iyo shirarka aan ka qaybgelayno maadaama aad iyo aad bulshada in looga xaqtira ay tahay su-aasha haddaan u guda galo waa su-aal aada muhiim u ah shiraan ka qayb galnay oo looga hadlayay xagga amniga iyo sida ciidamada booliska loo horumarin lahaa marka aad iyo aadan kulley baa liskugaas gartay aad iyo aadan kulley baan muhiimadda shirkaas u lahaa ugu soo gobogoboobay marka aad iyo aad kulley waxa lagu farxo oo aad iyo aad macnaha insha allah ay dowladda federaalka iyo dowladgoboleedyada isku afgarteen wasiirada amniga aad iyo aadaan kulleyba insha allah hadduu ilaah yaraa wax fiican kasoo baxaan fiican in u imaado ciidamada booliska soomaaliya aad iyo aadaan ugu rajo weynaa hadduu ilaah yar waayahay shirka marka ma idiin soo gebagaboowey ee ku socday magaalada kismaayo ha waa soo gabagaboobay noo soo xirmay alxamdulilah si nabadaan oo kusoo dhamaaday waayahay shirka muddada aad ku jirteen ee maxaa looga hadlayay marka laga reebo ciidamada booliska waxaad sheegtay sidii loo tayeyn lahaa maxaa kale oo looga hadlay waxaa looga hadlay in arrintii ku saabsaneed dib u xaraynta soomaaliya in cadowga soomaaliya maanta dhibaatada ku hayo sida looga qayb qaadan lahaa sida ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iskugu kaashan lahayd waxaa laisku afgartay in si mid ah loo wajaho arrintaas aad iyo aadna looga qayb qaato koonfur galbeedna waa dareemaysaa dardarta ay lasoo baxay hadda taambaay iyo bakool iyo shabeellaha hoose howlgallada ka socdo taasna waxaan ugu mahad celinaynaa ciidamada qalabka sida iyo ciidamada koonfur galbeed oo aad iyo aad isku kaashaday iyo wasaaradda amniga arrintana aad iyo aaday u socotaa hadeertaan alxamdulilah kulley waqti dhowna waxaan jecelnahay in aan kulleyba soo gudbinno sidii warbixinada iyo howlgalladaas ay iskugu daba dhaceen hadduu ilaah idmo shirka waxaa ka qayb galayay wasiirada amniga ee maamul goboleedyada iminka dalka ka jira oo ay ka mid yihiin hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland puntland iyo maamul goboleedyo kale galmudug ay ka mid tahay shirka marka wasiiradiina amniga marka aad tihiin go-aan ma ku gaarteen inaad midaysanaataan horta haddii on kulley su-aashaada kura galo dowlad goboleedyada waxaa u sarreeya madaxda ugu sarreyso dowlad goboleedyada waxaa daad kulleyba ogeed in ay samaysteen guddoon hal sana ah oona loo magacaabay madaxweynaha welgas waxileenna uu ka yahay madaxweynaha hirshabeelle marka waxaad dareemaysaa siday iskugu xiran yihiin dowlad goboleedyada shanta madax ugu sarreysa maanta dalka waxay isku raaceen in mid ay ka noqdaan raay kasto ama amniga looga hadlaya ama horumarinta gobolada marka horumarkaasna kulley waxaan rajaynaynaa inuu hormuud ka yahay madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo aad iyo aad u jecel soomaali inay mid noqoto insha allah hadduu ilaahay ma waxay raacayaan awaamirtaas kasoo baxday hogaanka meesha ugu sarreysay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada annaga sidaas oo kaleba hadda waxaan samaynay isku xer inaan wadaagno ciidamada isweydaartano nabad sugidda maadaama gobol walba ay ka buuxdo oon la ogyahay koonfur galbeed dadkeeda inay ku sugan yihiin gobolada maanta dowlad goboleedyada aad iyo aad sida garowe midna degan yihiin boosaaso marka waxaan kulley isku afgaranaa dowlaha amniga puntland in aan wadaagno xagga sirdoonka aad iyo aadna aga qayb qaadano dadkeena aan dembiga lahaynna aan soo wadano dadka dembiga lahayna kulley waa la marsiiyo sharciga sharcigana lagu marsiin doono dowlad goboleedka koonfur galbeed hadduu ilaah idmo taasna oo kusoo guulaystay inaan aad iyo aad iskaga qayb qaadano hadduu ilaah idmo waad ku mahadsan tahay wasiir dhinaca kale marka laga hadlayo deegaanada koonfur galbeed sida gobolka shabeellaha hoose oo kale waxaa ka dhacaya duqaymo ay geysanayaan diyaaradaha maraykanka koonfur galbeedna waxaa la sheegaya inaan arrintaasi waxba kala socon marka maadaama amnigii aada gacanta ku haysaan miyaa dowladda federaalka iyo dowladda maraykanka keli ay ka adeeganayaan deegaanada aada maamushaan oo idinka aada warba ka hayn horta xaqiiqada markaan kuu sheego sida dadka u dhigayaan ma aha in saxaafaddas ay u dhigayso warka dowladda koonfur galbeed waxaynan ogeen cid ka samayn karta male shabeellaha hoose iyo koonfur galbeed oo idin maraykanka duqeynta ay geysanayaan ama dowladda federaalka ay isku og yihiin annagana waxaan ku leenahay xogteenna iyo howlgalkeena aan ku leenahay taasna aad iyo aad aan iskaga warqabnaa howlgalkana maanta si fiican iyo jalaad hadda waa aragtay mootadii bajaajka sida lixda qof oo saarneed ee ahaa amiirada waxay ku dhacay waad ogeed waxaasna waa wax soomaaliya guul ay ugu soo hoyatay arrintaasna waa arrin aad iyo aad looga shaqeeyey marka wixii kale oo faahfaahinayna kulley uma baahno iyo waxa annaga aan door ku leenahay in saxaafadda la siiyo laakiin waa iska warqabnaa hawshana way socotaa waana lagu dhawaaqay soomaaliya oo idinka howlgalka inuu ka socdo waan gartay marka ah, gobolka shabeellaha hoose afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka waxa uu sheegay in duqeyntii ugu dambeysay ee ka dhacday gobolka shabeellaha hoose had iyo yaraatee dad shacab ah aan wax ku noqon dhinaca kalena maamulka degmada baraawe ay sheegeen in dad beeraley ah halkaasi ay ku dhinteen koonfur galbeed weli waa kama soo saareen ee dhankii amnigaa tihiin Ee nolosha dadka- dadka shacabka waxyeelada ka soo gaarayso ee duqeynada ka dhacaya gobolka taas waxaan isku afkaran inaan guddi u saarno kolleyba xaqiiqada markaan kuu sheego dhibaatada soomaaliya ka dhacday iyo dhibaatada annaga nagu dhacday markii hadda ugu dambeysay waa dareemaysay dadkii waxaad noo geysanaya habri la baaxsanayane nin kale oo muumin oon waxba geysan oo reer guuraha ah ama beeraley ah inay dhibaato gaarto waa suurtagal laakiin waxaan ku dadaalana haddaan nahay annaga koonfur galbeed dadkeenna iyo shacabkeenna cid alle ciddii wax ku gaarto in aan aan ka qayb qaadano aad iyo aadna aan uga soconno dhibaatooyinka gaaro aan aad iyo aadna usoo gudbin doono hadduu ilaahay yidhaha waxyaalaha aan ka qabanay waxyaalaha aan samayn doono hadduu ilaahay idmo laakiin xaqiiqada waxaan kuu sheegaya howlgal hadduu socdo oo dadkan aan baxsanayno in dad nin walaalkayga ama qof idhalay in waxa ku gaaraya wax moog male laakiin insha allah in khasaaraha u yaraadana waa ku dadaalaynaa wixii khasaare dhacana waa aruurinaynaa hadduu ilaahay idmo isla warqabkana aad iyo aad u socda hadda hadduu ilaahay yidhaha koonfur galbeed marka laga hadlayo ee gobolka shabeellaha hoose waxaad moodaa inaad ka gaabiseen oo wasiirkii wasiir ku-xigeenkii agaasimihii iyo wasiiru dawlihii ay ku sugan yihiin ee magaalada baydhabo marka laga reebo maanta oo aad u joogto kismaayo shir soo ma wanaagsan ee maxaa idin dhigay baydhabo keliya nin horta xaqiiqda haddaan kaa soco horta eh, koonfur galbeed oo idin eh, oo wasiir ha noqoto ama wasiir ku-xigeen ha noqoto ama wasiir dawle ha noqoto koonfur galbeed meel aan la tegin male meel aan la aadin male hadda waa u jeeday wasiirkii amniga inuu ku sugnaa xudur aniga hayjeedida hadda waa soo maray waa waana marayaa waana kormeeraan ku tagay eh, waana degannahay ciidanka jooga taliyayaal u magacaaban aan annaga u xil saarnay ho- howlgal aad iyo aad u weynna waa ka socdaa marka ha u qaadanin in ay eh, maadaama ay xagga amniga ama howlgallada ay jiraan in saxaafadda la siiyo inaynu ku fiicneen Eh, yaqdir weyne wixii ka dhacay waa dogeed in dhowr qof ay ku dhimatay oo dhowr qofna lagu dhaawacay hubna lagu furtay shababna dhibaatada loogu geystay kulleyba faahfaahinteeda kulleyba saxaafadda in la siiyo marka aan dhamayno Eh, ciidamada amniga ay noo soo gudbiyaan shabeellaha hoose khaasatan hadda howlgalka meesha uu ka socdo markaas way ku fiican tahay maalin waa iska warqabnaa hawshana aad iyo aad ay ugu socotaa deertaan shabeellaha hoose marka eh, tegideenna na waa mid aanan saxaafadda la siin karin waa howl amni maahina koonfur galbeed waayo bakool shabeellaha hoose wasiirka amniga wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha iyo ciidamada qalabka sida kulli way tagaan wayna ka qarqabaa laakiin markaan baxaynay markaan aadayno taas howlgalka markuu dhamaaden saxaafadda lafay ku fiican tahay marka taasaa keenaysa in saxaafadda xaggeeda aan xogaa howlgal hadduu socdo annaga aan aan ka gaabina aan jecelnaha haddii xagga amniga aan ka shaqaynayno hadduu ilaahay idmo ciidamadan maanta la soo dhigay ee degmada afgooye iyo tuulooyinka hoos yimaada ee ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya ee la sheegayana in qaarkood qaab beeleed ay u hubaysan yihiin oo weliba deegaanadii ciidanka dowladda ay la wareegeen dhowaan weerar ka dhacay oo ciidamo beeleed ay ka soo saareen ciidanka dowladda ee koonfur galbeed marka aad tihiin ee deegaanadii aad maamuleysaan mala socotin ciidamadaasi iyo waxa ay yihiin dowladda federaalka ileen ciidan maamul goboleed aan ogeyn ma soo gelisa deegaanada Eh, xaqiiqda markaan kuu sheego horta waxay ku roon tahay xag amni iyo xag ciidan iyo ciidan soo gudaha ciidan imaanaya hadday tahay taas waa xag fir oo ciid u taala dowladda eh, federaalka iyo dowlad goboleedka ee koonfur galbeed taasna waxaa looga hadlayaa fadhi madaxweynaha koonfur galbeedna kulleyba waxaa lagu soo heshiiyey in dowr xoreen laga dhaafo ama laga sameeyo marka marka xaqiiqda markaan kuu sheego eh, xag amni markay tahay ama ciidan waxay ku roon tahay xaqiiqda in laga abaaro idaacad in laga gudbiyo in dhibaatadaas waa wasaaradda amniga loo yimaado wixii dhib dhaca annaga xalinayna laakiin ciidamada weerarka qaadaya ama ciidamada meesha la keenaya ama ciidamada imaanayo war waa arrin secret ah oo u taalla dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed insha allah hadduu ilaah yidhaahna waa ka qancin doonaa wax alla wixii oo madmadowga jirana waa la bixinaya hadduu ilaah idmo laakiin in aan dib u horeynta ka qayb qaadano waa muhiim waayahay ee wasiir marka dowladda federaalka ay u taallaa tiri ee soo idinka mas-uulka ma aha ee gobolka shabeellaha hoose marka aad ku adaa u dhigay adaa taa u dhigay waxaan ku yidhi dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ee u taallaa waxay ciidan la keenayo iyo wixii ciidan weerar qaadayo taasna si sakareeda looga hadlaa ma aha mid saxaafad la siin karo ama laga hadli karo marka ciidamada qaranka soomaaliya iyo ciidamada koonfur galbeed wada shaqayntooda iyo howshooda wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasaaradda amniga ee federaalka iyo wasaaradda gaashaandhiga ayaa aad iyo aad kolleyba aga falanbaynayo aad iyo aad waa iskugu dabradayay wixii dhibaataha madmadoo jirana waxay u taallaa dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka qaabkii loo dhigi lahaa ama qaabkii loo horeen lahaa taasna waa shaqo ciidan shaqo ciidanna maaha saxaafadda laga geeyo qabiilada qabiila geeyo marka waxaan taas ka raaligelinayaa saxaafadda in xoogaa marka uu howlgal socdo in bulshada loo sheego dhadooda wax u dhan iyo guulaha la samaynayo iyo ciidamada nafteedoreyaasha taagan qoraxda iyo roobka ku da-ayo saasna iigooda kuwa waan jecel geeslaasha marka muhiimada saxaafadda marka laga hadlayo waxa fiican dagaha lagu shabo shacabka saasaan codsanaya xagga saxaafadda wixii madmadooda jirana dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed iyo qaabka amniga dadka ilaahay u xilsaaray wasaaradda amniga kamid tahay iyo taliyayaasha ciidamada qalabkasiga ayaa taas falanqayn doona hadduu ilaahayana wixii dhibaatooyin dhici lahaa ama wixii imaan lahaaba in laisla falanqeeyo wixii madmadooda jirana laga saaro hadduu ilaahay laakiin howlgalka waa howlgal lagu dhawaaqay oo jiro ugu dambeyntii yaa gaari karaa ee go-aanka weerarada ka dhaca gobolka shabeellaha hoose go-aankaas ma dowladda federaalka leh mise idinkaa leh ilan duqeymaa ka dhaca gobolka ma go-aankaas idinka go-aamiyey in la duqeey gobolka wax kasta oo meeshaas ka dhaca go-aan ugu dambeeya ha noqoto go-aan isloogiya ha noqoto go-aan dowladeed iyo go-aan federaal ha noqoto waa arrin ciidan arrin ciidan siyaasadeeda iyo amnigeeda saxaafad lama siin karo lagumana yeeri karo anaa ka dambeeyey iyo anaa go-aanka iskale waxaa taas leh weerarka markuu dhaco qaabkuu u dhacay iyo qaabkii loo qabtay iyo siday ciidamada qalabka sida iyo ciidamada koonfur galbeed iyo wasaaradda amniga in ay macluumaadka aruursatay soo gudbiso marka mid laga sheegi karo idaacad ama qaabkay u dhacday ama qaabkay aheed taa taa ma aha saxaafadana kuma roona in xagga amniga ama weeraro socdo in mar walba laiska sheego taas xoogaa kuma fiicno xagga amniga xaggiisa waa hagaag guunsudayaalkaas waliba hay cabduqaadir cabdiraxmaan cali wasiiru dowlaga wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya orooga magaalada kismaayo oo qadka taleefanka idaacadda warsan si toos aan kuku waramaay
waa hagaag dhugunsadayaal waliba dhugunsateyna barnaamijkii kulanka warsan oo ku wajimaa eh sayinka mahadnaqaan dhugunsadowka idaacadda warsan walinang mahadnaqaane dhugunsadayaalka f m ka idaacadda warsan iyo hangno la dareeri aalada internetka iyo live streamka adduunyada meel kasta iyo ku roogeen walisan lanajima fayla barnaamijka uu kuntiisu dareeri walibaha siin saaray waana siinla dareeriyayay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamadana waliba galan gwengiisayay saaxiibkayga maxamed xuseen fadhiir b k tan intii barnaamijkan barnaamijkii dambe unureedunku kulmaana bahwiinta warsan oo iska duuban oo waana siin mahadnaqaas oo sanleysadayo hamiin fayla idii barnaamijkaanan dhugunsana waliba reednayn ku helo korana barti internetka unu kalena warsanradio com